wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney calaftoon ahayd balse markii ay timi meeshii ay islahayd halkan uu ka dhow yahay calafkii ay raadinaysay hurdo la dhacday intii ay hurdayna meeshii lagu kala dareeray iyadoo khuurinaysa sidoo kale waxaad maqli doontaan diga habeenkii markuu aagu daalaco riyamudog soonto dayaxa u barhkala maqan dabubta ugu yeedha qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaynu kaga bogan doonaa caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee wargeysyada caalamka ayaa maalmahan wax ka qorayay haweeney khaatiyaan ka joogsatay keli ahaanshaha nolosha waxay go'aansatay inay calaf raadsato balse muddo dheer umay suurtogelin inay hesho lamaano ay nolosha la qaybsato waxay arrinkaasi ka fikirtaba maalintii dambe ayay go'aansatay inay la xidhiidho telefishan uu ka baxo barnaamij loogu talagalay dadka haasaawadoonka ahi inay ku xidhiidhaan oo qofku uu halkaasi ka sharaxayo dabeecadihiisa iyo waxyaabaha uu ka helo si uu u soo jiito qof kale oo ay isla jaan qaadi karaan haweenaydaasi oo la sheegay inay da-deedu aada u weyneyd kuna dhoweyd toddobaatameeye ayaa laga aqbalay barnaamijkaasi inay kasoo qayb gasho iyadna aad bay ugu rajo weyneyd inay halkaa kasoo heli doonto lamaano cusub haweenaydaasi iyadoo xarago iyo qurux la tiicaysa ayay soo gaadhay xaruntii tiifiga waa la bogaadiyey siday usoo labisatay iyo shacniga ka muuqda way fadhiisatay una diyaargarowday barnaamijkaasi oo life ku baxayey inay ka qayb qaadato wariyihii ayaa barnaamijkii bilaabay waxaana ku wehelinaya laba qof oo kale oo iyaguna barnaamijka kasoo qayb galay dabcan sideedoo kalena calafraadis ahaa barnaamijkii markii uu biloobmay wixii meeshaa ka dhacay waxaa halkaa inooga sii wadaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatan stuudiyaha igu weheliya wargeyska la yidhahdo the daily mail maxaan ku idhahdaa kasoo baxaa waddankaas ingiriiska ayaa waxa u qoray dacdo aada u cajiiba oo islamarkaana aada u qosol badan bal ka waran qurux dhan oo bulsho soo hor istaagtay oo quruxdeedi iyo bilicdeediiba wadata haddana markii bulshada qofkii soo hor istaagay u hurdo gale ka war quruxdii baa seexatay bal ka war haweeney aada isku soo qurxisay oo deetana hurdo gashay iyadoo welibana telefishan hor fadhida oo la wareysanayo kuwada sahray haweeneydan oo ka qayb qaadanaysay barnaamij waddankaasi spanishka amaba spain laga qabto islamarkaana dadka haasaawataga ayaa inta badan yimaadaan oo halkaa goobta ayadaa dadka qaarkood calafkooda ka raadsadaan oo barnaamijyada madadaalada ee waddankaasi spain aada looga jecel kamid ah ayay usoo jeeni qaaratay islamarkaana ay usoo xadka xiratay si uga soo si ay uga qayb qaadato dharkii ugu quruxda badnaa ay heli karaysa bay haweeneydan oo ah haweeney aada u weyn amaba dadkan la yidhahdo benshan bay galeen ama howlgabeen ah dharkii ugu quruxda badnaa ayay heli karaysa bay soo xidhatay ir bay t v-gii timay soo fadhiisatay iyadii laba qof oo kaleoo ay wadaagayeen barnaamijka ayaa soo fadhiistay xaggii t v-ga barnaamijka laga waday ninka odayga ahaa ee meesha madadaalinaya ama barnaamijka ay wadayna isna halkan soo fadhiistay waraysiga qaadaya haddaba hawliba waa ta dambayse marka barnaamijka la soo fadhiistaa la bilaabay waxoogaa la waday islaantii mabay walaacinba waxoogaa hurda iska gashayba halkii laga filayay intii labadii qof ee kale la socday ama barnaamijka kala qayb galay la waraysanaya iyad hurdaaba sii gashay waaba sidaaba maba isugsuginba iyad hurda iska gashay ninka odayga ahay barnaamijka waday maba walaacin isna wuxuu sameeyuun labadii qofa kalunbuu wado markuu dhameeyey iyada iyaga hurdo la arkay aayaran buu la hadlay maxaan ku idhaahdaa dadkii meesha fadhiyey labadii qofa barnaamijka qaada qayb qaadanayana ula hadlay dadkii farsama yaqaanadiiyo kuwii kamarada duubayana ula hadlay wuxuu dhin aayara naga saara xaruntii dhammayd ee lagu qabanayey showga ama barnaamijka lagu qabanayay wuxuu dhi naga dareeriya aayarun baa laga dareeray laydhkiina waa loo dumiye ama nalkiina waa la dumiyeba studiyogiibabahurudsudan baa laga yihi keligeed baa meeshii huruday xoogaa kadib markii iska huruday ayuu hal qof u soo diray halkii qof markuu soo diray ayuu ku yidhi meeshii waa loogu yima waa la toosiyey way hambaberta waa dareemi karaysa qof hurdo ka kac maxaa dhacay bay tiri adu yaa tahay odayga ahaa ee loo soo dira kicinayay markaasuu ku yihi xaajiyo haysureerinine meesha waa lagu kala tegey barnaamijkii isaga ahaa ee quruxda intaasoo quruxa usoo samaysa intaasoo lebisa usoo samaysana nuso saac ka hor baa lagu kala tegey cidba meesha kuma hadhin barnaamijkii idaacadii way ka baxday iyadoo laftirkeeduba waxay samaysay cudurdaar bay goobtiida ay saaraa ka dhiibto waxay tidhi raalli ha layga ahaado si aan si fiican ugu nasto ayaan habeen hore kaniin laqay kaniin kaniinada hurdada keena sidii acsaabtayda iyo nerviskay waagu nastaan kaniinkii baa igu soo baxay aad baan uga xumayn hawsha ayadaa dhaco laakiin sida isu soo wada duwo jaaniskii isagaa uga soo jeedin qaaratay usoo labisatay goobtii lahayd bay ku saagtay waan gartay cabdixakiinow waxaad xustay in barnaamijkaasi yahay barnaamijka dadka calafka raadinaya amaba haasaa wadoonka ahi inay barnaamij ay kasoo qayb galaan uu yahay haweeneydanina ay diyaar u ahayd inay markaa calafkeedii ama saaxiib meeshaasi ka hesho da-deeda ma la sheegay haweeneydaas qof intee leeg bay ahayd dee marka dadku soomaalidu ay maqlaan gabadh haasaawo tegaysa ama heerina dee waxaa loo malinaya gabadh dhalinyaro ah oo calaf raadinaysa saare haweeneydan muuqaal ahaan haddaad videoga ama ad aragto ama muuqaalka amaba sawirkeeda aad aragto waa qof aada u weyn oo da-da toddobaataniyada waana howlgab waana hawlgabaabay gaadhabi oo dareemi karaysa dee da-deedu wax qarsoonba maaha mar haddii qofkii oo benshan galay dee waa lixdan iyo wixii saa uga sii sheeya shan iyo lixdan iyo wixii saa uga sheeya marka waa haweeney aada u weyn muuqaalkeeda waad ka garan karaysaa da-deeda waad ka garan karaysaa dee dabcanna tamarta iyo enerjiga ku jirana waxaabaad ka dareemi karaysaaba iyadoo intaasoo qof fadhiyaan oo show dhan la fadhiyo ujeedada qofkan uu yimi bay yahay inuu calaf raadiyo heestaan iska naqaano qofkan iskiijiyo maca hadduu gaajoonayo idhaha waan dharagsanahay hadduu daalan yana idhahdo maaniga imika ama sababtaase ayaynu naqaane iyada laftigeed waxaa ka awood batay da'dii iyo maxaan ku idhaahdaa waayihii kale ee nolosha marka qof qof aada u weyn bay ahayd ma la odhan karaa cabdixakiinow haweeneydaasi calafkii way ka seexata calafkii allaleh calafkii isaga ahaa way seegtay gabadhaasi mar hadday ka seexatay ninkii seexdaa siciid dib dhalaal la odhan jiray Come and now follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me Come and now follow my lead come come and now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you we push and pull like a magnet do although my heart is falling too I'm in love with your body. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii cawayska Washington. toddobaadkan waxaa marti iigu ah mubaarak maxamed careef oo ah hal abuur da'yar balse heese tiro badan oo uu leeyahay fanaaniin caan ah ay qaadaan mubaarak kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington horta aad baad umahadsan tahay dhammaan baxdasheeda aad baan salaamaya aad baan umahadsan si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa waashii sare ciidan nuur mubaaragow heesahaada ereyadooda hal abuurtay imisaad ku qiyaasi lahayd hadda ka horna waxaad ii sheegtay in heesahaaga qaarkood adiga ku khuseeyaan oo aad ka tirisay jacaylku soo maray xilligaa dugsiga sare ku jirtay oo wakti kooban unu kasoo wareegay heesaha sare la qaado fanaaniintu qaadaan waa dhowr iyo toban way gaadhaan duu labaatan ay ku dhow yihiin mana kala dhacaan laakiin heesaan si gaara u jecelahay baa jirta oo aniga aan idhaafsiisanayn oo heesa nimcaan himaac qaado finaanka nimcaan himaac la idhaahdo waxa la idhaha heestaama waxbaa qarsoon lixankeeda waxaa ku lodhay in cabdirashiidinba la idhaahdo oo cariga maraykanka hadda jooga miiskeeda waxaa u tumay musishin qaaliya axmed ibraahim maxamed furane ereyadana waa aniga
qabanjadi haweenkiyo kulantaan isbaranay inkastoo qacdii hore sidii layla iyo qays isaadeenu inan yahaye isu qoosan lahedood ilaa qaabti caashaqa balse waxaan quraysh yahay arda jeexa keene alqalooshe sheekadu qise yaablawe mooxba way mooxba mooxba qarsoodnaa ila qaadica shaqa balse waxaan quraysh yahay arda jeexa keene alqalooshay sheekadu qise yaablawe mooxba way mooxba mooxba qarsoonaa qawlkaan shalay idhi qaldimayaxaawo ceeb qaadan maye
gabar qiimo badan oo qayrkeed wax dheeriya ruux qiimo lahatee kuma kadiya heefuu qowlkan shalay idin qaldi mayacawo ceeb qaadan maye gabar qiimo badan oo qayrkeen wax dheeriya ruux qiimo lateen kuma kadiya heefuu
waan gartay mubaarigow heestaa markii aad samaynaysay erayadeeda ma dareen adiga kugu jiray baad ka tirisay mise mid kamida saaxiibadaadii dadka kugu dhow dhow aawadeed saara heestaas aniga bay gama fogeyn waay waktigaasi anigu nafteedin bay ka hadlaysay heesta waxaa jirtay bid saddexaad bay lahayd waay bidka saddexaad bal erayada haddaad markaa bidka waxaa kamid beydkaasi ahaa- aan la duubin Ala.
ereyadii ku jiray beydkaa aan la duubin haddaad bal iyadana wax naga maqashiiso qalankadii haweenkiiyo qumantaan isbaranay muuqaagu qoranoo igamuu qarsoomin oo qaarad kala maadine saaxiibkii qoranoo naflaqaysile inaad kalgacay la qaado waa qayb adooye ana tahay luley qabanqaadadii inaan qorshaheeda gelaya saaxiibkay intaad iga tagtun baa saaxiibkoo tagtay meel maad tegin baad leedahay ee waan agteedin baad iskula joogtaa igama dheerin imika waa dumaashuun baad ii noqota marka eh, eh, kolley waa dhalinyaradii eh, aada iskuulka wada dhiganayseen dugsiga sare soo maaha ah waktigaas waa saaxiibadii ugu dhawaawoy waan gartay marka inantii iyo inankii calaf ma isku yeesheen weli oo ma aqal galeen mise arrintii wuxun bay ahayd uun eh, jacaylkii guud iyo dee maaragtay sheekaysigii hore haasaawihii mid wallaahi ilaahay calafkiisku siiyey marka waa waxaas intii hore sheeka ahayd laakiin hadda hadda waxaas waa hagaag Eh, mubaarig oo marka bal heesahaaga aynu hore ugu soconno hees waxaa jirta welibana waan jeclo ay yurubgeenya qaado heesta raran Ha, oo he.
heesaha malaawaalkaa bay ku jirtay walow ay de markaa wax laga sheekeynaya jirtay oo qisa meesha taalla jirtay laakiin qof sidaas ku dhici lahayd oo inta qof wanaajiyey qof dumar weliba inta qof wanaajiyey ragga oo abaalkii ka waayey ayay ka dhigantay heesta dareen nafsiyeed baa ku jira eryadeeda waxaa kamid ahaa dhaaxaan riye kugu arko raacada caashaqa dartaa ragoo idil kaaga go-ay dhaaxaan rucul orodka jaan aan run haysta been rubtiina ana ku meeray rakiya meeler kortee haddaan rucub lootiya dulrays la kumoodi jiray maanta baruga baariyo xaggayga raran baad ka tahay yeelu maxamed cabdi baa qaada lixanka waxaa ku lalay cabdirashiid indo oo ah inankii heesta hore lixan ku lalay muusiga waxaa u tumay maxamed cabdilaahi deriye bushaawi oo dalka kenya ku sugan waan gartay waxaa duubista lahaa fronley studio
dhaxaan iyo ku arko shacbada caashaqa dartaa ragooyadin kaga gooye inaan ah, ismi ku hele dhaxaan iyo kugu arko shacbada caashaqa dartaa ragooyadin kaaga gooye inaan ah, ismi ku hele saxaan rucla orodka jaan anoo uu haysta been rugtiina anoo ku meeray rakiya meel dheer kortee Haa, rugtiina anoo ku meeray rakiya meel dheer kortee saxaab lo orodka jaan anoo uu haysta been rugtiina anoo ku meeray rakiya meel dheer kortee Haa, rugtiina anoo ku meeray rakiya meel dheer kortee Thank you. inaad ka tahay ka tahay ka tahay haggay gararan baad ka tahay
waa tahay mubaarak maxamed carayf aad buu u mahadsan yahay barnaamijyadeenna soo socda ayaynu ku maqli doonaa qaar kale oo ka mida suugaantiisa iyo dabcan buugguu qoraalkiisa ku howlan yahay oo aan filayo inuu xiise gaara wato haatanna waa qaybtii aanu ugu talagalnay inay dhegaystayaashu kaga qayb galaan barnaamijka caweyska waa maheesi kartaa muusig la-aan waxaan dhegaystayaal badan oo barnaamijka la soo xidhiidhay ka raali gelinayaa inaanaan codkooda soo baahin karin iyadoo qaarkood tayada duubista codka ay noo soo direen ay aada u liidato oo ay adag tahay in si sahlan lagu maqlo qaar badanna wakhtigu noo saamixi waayey balse aanu toddobaadyada dambe idin maqashiin doono haddii alla ogolaado caawa waxaa barnaamijka noogu martiya wiil magaciisa kusoo gaabiyey onkod sar walaal aad baad umahadsan tahay magacaan magacaygu waa onkod weeyaan heesta aan jeclahay inaan caawa barnaamijka kaga qayb galo waa heesta u qaado alla ya raxme maxamed axmed kuluc diiga marka heestaasaan rabaa inaan kaga qayb galo haddii adag ku soco walaalo aad iyo aad diiga habeenkii markuu aagu daalaco gurya mudug suuntu dayaxa u bar kala maqan dabubta uu ugu yeedha diinkuna ma dhunyado daremada abaarto afka wuu u diida haddu gugi ku daaqe annadoo khuyaableh siduu iigu kaa diray dawayaadiga mooye dumar kale ma iige danka malaahetaa dhaaf waa doqooni ha u jabin danka malaahetaa dhaaf waa dumare ha u jabin darbaigu yidhaadi amba diraadiraha iyo dadka kaa xanaaqe darteed ku colaadshan inta daayale adiguna jacayl daran sideed iigu daysaa nafta waa damqaysaa sideed ugu daraataa adiguna jacayl daran sideed iigu daysaa nafta waa damqaysaa sideed ugu daraataa idi iga durugtaa hadalay guddigiida dadkay igu maqashaa hadalay guddigiida dadkay igu maqashaa aad baad u mahadsan tahay onkod dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washingtonna waxaan ugu bushaaraynayaa in qofkii haya sheeko xiise leh oo u qalanta in barnaamijka caweyska laga sii daayo inay noogu soo diraan emailka kuna soo hagaajiyaan somali at v o a news dot com ciwaanka uga soo dhig caweyska washington soona raaci magacaaga iyo telefoonka lagaala soo xidhiidri karo meel kasta oo aad dunida ka joogto amaba soo wac telefoonka nambarkiisu yahay eber eber hal laba eber laba saddex sideed laba shan afar toddoba toddoba haatana waxaynu soo gaadhnay gebagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeenna caawa iyo caweyska waxaan idinku dhaafayaa codka allaha u naxariistay maxamed axmed kuluc iyo heestii uu inoo qaaday oo inoona soo xulay master oncod intaynu mar kala kulmayno waa sahre ciidle nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
mudug soonto dayaxuu barhkaga maqan dabubta ugu yeedha ninkuna ma dunyado dareemada abaarto afka wuu diida haddugugii ku daaqe anna doo ku yaablay siduu iigu kaatiray dawoy adiga mooye dumar kale ma iigin adiguna jacayl daran idasiigudaysa martaad dabqaysa idagugu daraata eed iga durugta hadal igu diidaa dadkaygu maqasha hadal iigu diida dadkaygu maqasha geeluga wuxuu meeceeda duuga dayrtiyo bugiyo isbadayr cadkiisu sheedawga duubya dayo awrka geeluga وحميعيدة توبا ضيفتيو بقيو اسم الدير عكيسو شيتا وبتوبيا مركو الدار حيسو وكلي dawaafa damba samaha cawlka dabaylaha ka faashe annadoo ku yaab lahe siduu iigu kaatiray dawoy adiga mooye dumar kale ma eege adiguna jacayl daran silibkiigu daysa dadku waad dabqaysaa silibkuugu daraata esiga durugta dadka iigu maqasha dadka iigu maqasha iskiiga turugta dadka iigu maqasha